halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini'aadanimada
aad baa u xumahay ka xumahay oo arooskii aad faqiirnimo camal waa dadka lacagta leh arooska maadaama aan hadda liidhiga isma laha soomaa waa ninkay wax miyays waa faqiir anina sidoo kale waa faqiir
nolol kelinimo ah waxaa ka wanaagsan mid lamaano ah markaas oo dhadhanka iyo macaanta noloshu aad dareemayso qof walba oo gaaradda aadda qaangaarka ah waxa u bilaabanaya iftiin cusub oo dhinaca nolosha ah waxa uuna qofku ku fikiraa inuu mar un guursado oo farxadda arooska ay wehlo u noqoto dhaqaale ayaa intaas oo idin hor istaaga mararka qaar laakiin runta ayaa ah in guurku aanu ku xirnayn dhaqaalaha asalaamu calaykum wacalaykum salaam walaal seliya ficantiin fiicanna maasha
waa munasar wiil la yidhaahdo aroos wanaagsan inaan guurstaa hadda kaamkaa markaan soo gelayay liigu wargeliyey wanaagsana wacan walaal soo dhawaada
hadda waxaan ku jiraa guri ka samaysan ulo iyo bacal laysku keenay ruqiya oo ah marwada dhowaan aqal gashay ayaa gurigan loo soo guuriyey afar cisho ka hor seegeeda iyaduba waa dad barakac ah intii aan ku sugnaa guriga reerkan cusub waxaan ogaaday in meeshan aysan ka dhicin mid ka mid ah calaamadaha ugu waaweyn ee lagu yaqaano aroosyada miyi iyo magaalaba oo ah in dad aad u faraxsan oo ka kala socda labada dhinac ee reerka ay u dabaaldegaan iyo geleelada reerka noloshu ay u bilaabanayso marka aad maqasho aroos waxyaabaha ugu horeeya ee kugu soo dhacaya waxaa ka mid ah masiinada gaaban ee loo yaqaano toddobada ama bisha malabka taas oo ka dhigan nolosha ugu macaan ee guurka lagu salaamo iyadoo loo dalbo qaadin u adeega aqalgalayaasha haddaba reerkan cusub gurigooda waxaa ka maqan wax kasta oo lama maarmaan u ah nolosha bini'aadamka waxaana ii muuqanaya oo keliya shumac dhammaad ah iyo hal joodari laakiin niyadda gabadha aroosadda ah uma liidato sida agabka guriga yaala oo kale anigoo ruqiyo dirsi baraayin aadan idhahaayo oo ay kaamkaan ku soo biiray labada kun toban iyo afta kasoo barkaca degmada hoose tuulada farxaani la dhahayo kinta imaaday aadaa u dhibtooda ka bacdi wiil barkac oo kaamkaan degan oo isku dhex aragna guursaday oo nolol dhibaataysan oo labadayna waa barkacnahay oo meeshaan isku aragnay oo guursanay sidii guur wanaag ku dhisanay hadeertaana wax haysan maba jirtabo aroos oosas ku dhigana male waa mustaqbalkii hagaagsanta nolol cusub wax haysana ma jirto waa iska dhibaataysannahay
sayga ruqiyo ayaysan u suurtagelin in maalmihiisa qaaliga ah uu ku qaato nasiino maalintii afraad ee aqalgalkiisa taa beddelkeedna waxa uu orod ugu jiraa sidii uu usoo dhicin lahaa nolol maalmeedkiisa oo hadda ay ku soo biirtay ruqiyo oo aan cid kale sugayn isaga mooye waatan mar kale carruusad ruqiyo oo nolosheeda barbardhig kula samaynaysa qoysaska ladan aad baa u xumahay ka xumahay oo arooskii aad faqiirnimo camal waa dadka lacagta leh ee arooska maadaama aan hadda liidhiga isma laha soomaan ani waa hadirtaan aroos saa'id liima dhigin soomaa waa ninkay wax miyays waa faqiir anina sidoo kale waa faqiir wax haysan maba jirto soomaa laakiin mustaqbalka inaan yidhaahdo markii ilaah wax noo sahlo inaan aroos aad u fiican inaan dhigano farxad waa maya wax ka dhaca ma jirto meherka aad dadka kaamkana garab qabteen aa wax noo noo qaaraameen noogu ee shan boqol iyo kutaab jaamac iyadoo diinteena islaamka ay aad u dhiirigelinayso in la badiyo guurka si looga hortago waxyaabaha xunxun ee horseedi kara in qofka uu ku kaco faaxishooyinka diintu ay ka digtay sida macaasida iyo wixii la mid ah ayay haddana dadka barakacyaasha ah oo aan haysan hanti ay isku guursadaan waxaa dhiirigeliya dadka deegaan wadaagga ay yihiin ee xeryaha kula nool macalin mikaa'iil macalin xasan oo ah sheekh dumarka iyo ragga isguursanaya isku meheriya ayaa ka sheekeynaya marxaladaha aadka u adag ee dadkan ay isku guursadaan waxaa la isku nikaaxa iyadoo duruuf la aawadeed ay jirto oo dadka dad masaakiin ay yihiin oo haddana qaxoofti ay yihiin haddayna waxba haysanin in la isa xalaaliyo waa waajib oo haddii laba qofood ay ku yimaadeen oo ku yidhahdeen maslunaanahay waa israbnaa xoolana ma haysanno ama dhul dheeraan ka nimid la yidhaahdo sharcigu wuxuu dhigaa in la isku nikaaxo maadaama hadduu la koron yahay ay dadka dad iska dabarya oo qaxoofti ay yihiin waqtigan waqti xun lagu jiro marxadda aad u adag tahay qasiido cusmaan waa gabar karaagtay guurka da'deeduna ay kor usii dhaafayso laba iyo soddon sano waxa ay ku nooshahay xero barakac oo ku taala duleedka muqdisho waxay ku rajo weyn tahay in arooskeeda lagu galbiyo gawaari aad u qurux badan kana duwan sidii loo guursaday ruqiyo oo ay hal xero ku wada nool yihiin ninka qaaliga xataa maanta haddii anaga waaba isjeclaanay oo waalidka aan ka dhuuman lahayn xataa w- haddii qaaliga u tagna xataa qaali- qaaliga wixii aan siin lahayn maanta anaga maxaan ku sheega duruufta ay nagu haysaa martaasaa jirta arooskaaga maadaama hadda aad tahay gabar wiilna aad wada socotaan oo aad doonaysa inaad isguursataan arooskaaga sidee rabta inuu noqdo arooskayga waxaan rabaa inta oo farxad iyo reeraan inta lagu guuriyo oo anakoo baabuuro wada naqaxaysanayna maxaan ku sheegaa arooska iyo alaladii la dhigaayo iyo intay majaajilada la dhigaayo inta oo horumar ku gaarnaa iska jecelnahay cabdi yare lixle waa aabbo dhalay lix gabdha ah waxa uu bixiyey laba ka mid a gabdhihiisa isagoo aan waxba ka qaadin cabdiyare ayaa ka sheekeynaya sida ay rabi lahaayeen gabdhihiisa in loo guursado gabadha waxay jeceshahay ina macnaha la baafiyo yacni arooskeeda la weyneeye jeceshahay haddii laakiin oo yacni sidan oo kale ay noqoto gabadha aad uguma kalsoona laakiin dantaa qasbaysaa qoftii waa qof ganga- qaangaare haddaba waa maxay waajibka ka saaran bulshada taageerada dadka aan lahayn awoodda dhaqaale oo ay ku guursadaan haddana guurdoonka ah waa kan macne xasan axmed nuur oo arrintaas ka hadlaya dadka muslimiinta ah qofkii ay arkaan in guri uu doonahayo si hadda su-aashaada ku jirtay in la gacansiiyo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu yidhi wa ankixu layaama minkum waasaalixiina min cibaadikum dadka addoomakiina ka tirsan oo aan lahayn reer reer u yeelo haddii ay faqiira yihiin ilaah baa deeqaya subxaana wa tacaala si kastaba ha ahaatee qofba taagtii iyo tabartiisa ayuu tallaabsadaa muqdishona waa magaalo ay ku wada sugan yihiin dad ku kala nool qaabab kala duwan laakiin waxaa wanaagsan in dadkeenu ay iscaawiyaan beddelka inta la inaga caawin lahaa dalal shisheeye ah munasar maxamed cabdi redio ergo muqdisho
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadannimada